toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sahal yuusuf cali oo ah guddoomiyaha ururka gaashaan oo ka howlgala magaalada tan london kusoo dhawo barnaamijka marka hore sahal aad iyo aad baad umahadsan tahay walaalkay ridwan waan dhowahay
maalmihii lasoo dhaafay meelo kala duwan oo london ka tirsan waxaa bulshooyinku ay isugu imanayeen sidii ay uga hadli lahaayeen xal uhelidda arrimaha ku saabsan weerarada dhinaca mindiyaha dadka soomaalida arrintaas qayb ma ka yihiin
ridwan dadka soomaalida waxa ay ka mid yihiin qayb muhiima oo meel kasta ay joogaan arrinkani saameyn buu ku leeyahay noloshooda si toosa iyo si aan toos ahaynba marka dadaalkaasi soomaalidu waxay kaga jirtaa safafka hore waa gartay marka dadaalada noocan oo kale ah ma la dhihi karaa waxaa muhiima in dhalinyarada lagala sheekaysto dhibaatooyinkan waxa ku kallifay oo mararka qaarkood aan aan ay u baahanyiin in la dhegaysto runtii dadaalka waxa uu baahan yahay mar kasta in uu macnaha ku salaysnaado aqoon macnaha dadka oo dhan way doonayaan in wax laga qabto laakiin marka hore waxan maxaa keenaya sidee looga hortegi karaa ayay muhiimadu tahay mujtamaca keligiina wax ma qaban karo iyada oo aanan maamulka dalka meelaha kala duwan ka jira maamul dawladaha hoose iyo dawladda dhexeba aynan macnaha gacan weyn ka geysan arrinkan
waa gartay waxyaabaha marka inta badan sababta u ah dilalkaas mindiyaha maxaa kamid a gaar ahaan markaad eegto dhalinyarada soomaalida waa maxay sababta
walaal runtii waxaa jira wax la yidhaahdo county line straight waa kelimad muhima oo aasaas u ah dhibkan faraha badan iyo dilalka county line straight waxa weeye waa drug traffickerska ama dadkan daroog mukhaadaraadka ka ganacsanaya oo iyagu ka ka tegaya magaalooyinka waaweyn ama meelihii hore loogu yaqiinay oo gelaya baadiyaha ama magaalooyin cusub oo markaa aan laga aqoon waxaynan adeegsanayaan carruur iyo dad nugul markaasi oo macnaha ay gacanta si fudud ugu dhigi karaan una adeegsan karaan ciidan ahaan markaasi dadkaasi ayaa waxay qaadayaan mukhaadaraadka u iibinaya raggan iyagoo ka baac mushtaraya oo u geynaya macnaha customaris u raadinaya ama zabuun u raadinaya marka waxani waa terminology ay og og yihiin booliisku iyo dadka khubarada ka ah county line straigtka oo balaayiin dollar maraya ayaa keenaya in dhalinyaro badani ay gacanta u galaan welina waxay eegtaan dhalinyarada markaasi waxaa la yidhaha dysfunctional familieska ama familiyooyinka markaasi kala daadsan ama aabbihii maqan yahay amba hooyadii aabbihii doorkoodu una markaasi xooganayn ilmuhu ay iska haystaan xornimo ay ku wareegaan macnaha suuq ay iska taagan yihiin dadkaasi ay eegtaan ugu dambeyntana gacanta ay ku dhigaan inkastoo dadka daroogada iibiyaa ay marmar ku adeegtaan dad caadi ah inta badan waxay raadsadaan carruur iyo dad nugul marka kani ayaa ganacsigani waxa dadka laga iibinayana waxa waa waa dadkii dabaqadii lacagta laheyd ilmahoodii iyo dhallinyaradoodii ayaa iyagu iibsanaya iyo dadkii kaleba marka waa ganacsi faraha ka baxay oo macnaha dilalkani iyo dhibaatadana sal u ah waa gartay marka waalidiinta soomaalida maadaama aad sheegtay in laga yaabo in isfaham darre ay jirto waalidkii iyo carruurtii arrintaas qayb ma ka tahay kula tahay maadaama waalidka soomaalida laga yaabo inaanu fahmi karin qaabka iyo sida ay dhalinyaradu u dhaqmayaan marka laga hadlayo
walaalkay ridwan waxaa wadankan waxaan soo galnay annagoo ka nimid mujtamac la yidhaahdo mujtamac conservative ama muxaafada oo patriacal ah oo ninku uu awooda boqolkiiba boqol leeyahay oo haweenaydu ay ku eg tahay jikada iyo inay reerka u adeegto waxaan dabtii soo dhex galnay mujtamac matriacal ah oo female dominated ah oo kelimad kelimadda haweentu ay xoog leedahay haddaba faham la-aantii macnaha faham la-aantu waxay ka imaanaysaa doorarka cusub ee dumarka usoo baxay iyo noloshii oo wadata jaalanjigeedii oo dhibkeeda wadata noloshii cusub xaggii jawiga xaggii luqadda xaggii dabdhexgalka opportunity raadsiishada oo fursadihii sidii lagu heli lahaa ganacsihii kuwii shaqo horumar loo gaari lahaa ayaa waxaa qoyskii soomaalida u noqday mid isagu ishays-haysta dhibaatada ugu weynna waxay naga qabsataa ma lihin budgeting dakhliga soo gelaya reerka iyo waxa ka baxaya islama eka waxaan nahay dad jecel inay dadkii ay kasoo tageen caawiya intana ay ku noolaadaan taasina badanaa waxay keentaa in waxyaabo badan oo muhima oo reerku u baahan yahay aynan haysan ilmaha qaarkood markaad la sheekaysato waxa ku kalifay inay daroogada gadaan waxyaabaha qaar oo aynan haysan marka runtii waxa nagu badan qoysasku reerku ay kala tageen amba ninku una wax awooda lahayn uu yahay maaragtay scarecrewga maaragtay bahashan la dhex istaajiya marka marka waxaad ula jeedaa burburka qoysaska ayaa sabab u ah arrintan burburka qoysaska ayaa door weyn ka dheelaya raggu ama way ka maqan yihiin doorkoodu ama waa daciif awood aan lahayn haweenaydu waxay isku dayaysaa in ay ay ilmaheeda koriso laakiin iyada uu meeshu ka maqan yahay udubdhaxaadkii reerka arrinkaasi badanaa wuxuu ku dhammaadaa dhibaato in kastoy jiraan haween keligood ilmahooda koriyey jaamacada ka saaray mustaqbal gaarsiiyey haddana waxa reerku ku qurxoon yahay sida ilaahay ugu talagalay labada qof oo wada socda dhibka ugu weyn wuxuu naga heystaa waa budgetinka sida loo loo isticmaalaya dakhliga reerka soo gelaya haweeneydu waxay rabtaa in holiday aado ilmaheedu qur-aanka u bartaan iskuulaad brivate ay u galaan galbihii iyo weekendiyada islamarkaa dharka ugu xiran iyo guriga ugu fiican ku jirto macnaha waalidkeedii ehelkeedii caawinto macnaha markaa islamarkaana dakhliga soo gelaya odagu oo kusoo biirinayo gurigu waa xadidan yahay tii marka waxay keenaysaa in waxyaabo markaasi baxaya oo kharasha oo oo u baxaya macnaha wax kale kuwaayana xamili karin maalmihii lasoo dhaafay booliska london waxay sheegeen in meelaha qaarkood loo arko in mindiyuhu ay ku badan yihiin gaar ahaan xaafadaha qaarkood in booliisku ay gaaf wareegi doonaan marka arrintaas ma isleedahay waxay khafiifin kartaa in meelaha caanka ku noqday weerarada mindiyaha ay yaraadaan
ha walaal waxaa jira dawladan cusub ee muxaafadka ah ee hadda talada la wareegtay macnaha uu madaxa u yahay boris johnson inay runtii gacan bir ah ay la soo bixi doonto inkastoo weli hadda ay cusub yihiin waxa waxaa jira runtii oo dabtii aan jeclahay inaan kuu sheego hadda waxaa la moodaa dad badan u haystaa in midiyihii istaageen taasi waxaan dhihi lahaa waxa aanan dhiman ilaahay maxaddii ilmo soomaaliyeed ay aanan waayadan la maqan laakiin dilkii waa socdaa haddii aan tusaale ku siiyo sanadkiina soo dhaafay labada kun iyo sagaal iyo tobankii boqol iyo afartan iyo sagaal ruux baa lagu dilay caasimada london dhexdeeda sagaashan ka mida midiyaa galaaftay meesha ugu xun ee dilku ka dhacayo waa degmada weyn ee taqaanida westminster dowladdu waxay soo daynaysaa saddex boqol oo booliisa oo highly trained ah waxaana lagu daynayaa ereooyinka markaasi dhibku ka taagan yahay waxay samaynayaan stoban serges in istaajiyo dadka oo la baaro macnaha waxaan marka jeclahay inaan kula wadaago midiyaha bishan janaayo oo keliya waxa dhacay afar shan diloodaa dhacay janaayo keliya saddexdeedii oo laba dil ay dhaceen nin u shaqeeya uber eatiska oo midi lagu dilay finisbury park sidoo kale waxaa la dilay nin konton iyo saddex jira oo asagana xabadka midi ka gashay u dhintay bisha saddex iyo tobankeedii nin bulgarian oo lixdan jira ayaa croydon lagu dilay oo dhowr dhaawac laga helay korkiisa sagaal iyo tobankii january laba nin oo ka tirsan macbadka siigu ku leeyihiin magaalada ilford ayaa ayaguna la dilay macnaha midi lagu dilay afar iyo labaatankii bishan janaa janaayo bishii janaayna waxaa la dilay nin boolisha oo lixdan jira febraayadan aan hadda ku jirno sagaal iyo toban jir ayaa lagu dilay degmada honislow waxaana booliisku ay xireen oo dilkaasi loo haystaa wiil shan iyo toban jira bisha isla bisha shante shanteedii coventry waxaa laga helay nin wiil shan iyo toban jira oo la dilay waxaa helay nin dog walkera oo eygiisa u soo bixiyey inuu soo wareejiyo ayaa arkay meydkii marka runtii dilalku way socdaan waya ugu dambeyn ugu dambeyn sahal maadaama aad la kulanto qoysaska soomaalida arrimahana inta badan aad ka wada hadashaan muxuu xalka kula muuqdaa adiga
aniga runtii xalka wuxuu iigu muuqdaa arrimaha walaaca ku haya horta dadka hadda maanta waxay tahay waxaan la yidhaha relationship iyo sex educationka dadku waa dad muslina soomaalida weliba islaamka ayaga ayaa udub u ah wadamada reer galbeedka marka la yidhaha masaajidada ayagaa dumarkoodu xagga darxirashada ilaalinta taqaaliidka islaamiga door weyn bay ka ahmiyad xooglana waxay siiyaan in carruurtoodu diinta bartaan marka mindiyaha la eego maxaad ku talin lahayd
aniga waxaan ku talin lahaa midiyaha in qoys kastaa uu xooga saaro rajadaynaan inaan la rajo beelin qoys kastaa inuu xooga saaro in ilmaha uu macnaha talooyin iyo waanooyin joogto ah siiyo ku dadaalo ilmuhu inaynan wakti xun aynan soo hoyan saaxiibada ay leeyihiin la eego haddii la arko ilmuhu inay farakabax yahana aniga waxaan qabaa in beledka laga saaro oo la geeyo wadamo markaasi ay waxbarasho kasii wadan karaan oo ka aaminsan halkan aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga sahal
adaa mudan walaalkiin intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay sahal yuusuf cali oo ah guddoomiyaha ururka gaashaan oo fadhigoodu uu yahay magaalada